الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه إن شاء الله وحرمنا إن كهذا النوع إن حالة كسمايو waxaad ogtihiin magaalada kismaayo waxaa ka jiri jiray dhibaatooyin fara badan oo ay sabab u ahaayeen hogaamiye kooxeedyo ka raadsanayay dana gooniya eeliskuna diri jiray qabaa'ilkii magaalada kismaayo deganaa oo u diiday wax deganaanshaah muddo sanad ka hor ah ayaa mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen iyagoo ku bixiyey dhiig badan runtii una danaynayay shacabka muslimka ah iyo in la ogo shareecada ilaahay waxay gacanta uga dhigeen hogaamiye kooxeedyadii midkii ugu dambeeyey ee ahaa barra hiiraale taa oo ay garab ku siiyeen dadka muslimka ah ee dhibaatooday ee degan magaalada kismaayo sanad ka sanadka wixii ka dambeeyey markii la dhisay halkaa sano waxa ay ku caanamaaleen dhiiggii mujaahidiinta oo ay ku heleen nabad iyo xasilooni iyo wanaag iyo barwaaqo iyo khayr iyadoo halkaa uu ka dhisnay maamul islaamiya oo fuliye shareecada ilaahay subxaanahu watacaala dabaqni jiray kitaabka ilahay iyo sunnada nebiga sal alay wasalama dadkuna aada ugu diirsadeen runtii maamulka marka maadaama uu shareecada ilaahay wax ku dhaqaayay diinta ilaahay uu fulinayay waxa uu nabar ama boo ku noqday in allah iyo intay diideen diinta ilaahay subxaanahu watacaala ay ugu weyihiin gaaladu ay murtadiinta ku xigaan iyo munaafiqiinta kuwa calmaaniyadaha diinla-odaashaha ay usii kaalmaynayeen isku dayo fara badan ayay marka sameeyeen isku daygii ugu horreeyey waa tii baa rahiilaal laga soo geliyey gadal laga soo geliyey iyadoo xabashi ay wado iyadoo u la rabo in maamulka islaamiga lagu baabi'iyo tii faliila alxamdulilah ha fashiliyey gaaladii markay aragtay marka in nin hogaamiye kooxeeda ama gaalo aada iyo aada lugtiisa ay uga muuqato inaysan aqbalin shacabka muslimka ah waxay go-aansadeen in ay sameeyaan kuwa gashan shaarka mujaahidiinta oo ay isticmaalaan sida ay u isticmaaleen runtii kuwa iyaga ka horreeyey in dhaqanka ha la maro oo shaatigii mujaahidiinta la gashto lagu dumiyo maxay aheeday shareecada ilaahi subxaanahu watacaala iyo maamulka islaamiga ee halkaa ka dhisnaa waxaana runtii tusaale ugu filan dadka muslimiinta ah meesha waxay ahayday meel munkaraadka laga suuriyey macruufkana laga faray markii uu soo galay ninka ay gaaladu adeegsatay ee ay ka dhigatay runtii shaatiga gashtayna shaarka mujaahidiinta gashtay markii uu soo galay magaalada kismaayo waxay ahayd meel camiran oo shareecada ilaahay ka dabaqanta laba maalmood gudahood waxaa soo laabtay wax alla wixii munkar ahaa ee la suuliyey waxaa magaalada lagu soo celshay daroogadii iyo muqaadaraadkii waxaa dumarka ay tuureen xijaabka ay gashnaayeen waxaa la diiday salaadii in la aado oo la ogo masaajidii la camiro xisbadii ay shaqayn weyday taa waxay tusinaysaa marka in adaabta loo soo galay asal ba ay ahayday inuu shareecada la dumiyo haddaba waxaanu rabnaa in aan shacabka muslimka ah ee runtii lafdhabarka u ahaa oogidda iyo tadbiiqinta shareecada islaamka garabna siin jiray mujaahidiinta iyo maamulka islaamiga ah garabka siinayay in aan u caddayno in dagaalka ka jira maanta magaalada kismaayo uu yahay dagaal wilaayada islaamiga ah ee sanad jirsatay ee oogi jirtay shareecada ilaahay subxaanahu watacaala la rabana in la dumiyo oo la joojiyo tadbiiqa shareecada lagu difaacayo taas oo difaaceedu yahay difaaca tadbiiqa shareecada islaamka maxaa yeeley shareecada islaamka ayaa waxayna amraysaa haddii walaaye islaamiya oo diinta ilaahay subxaanahu watacaala ku dhaqmaysahay ay meel ka jirto inay tahay baaqinimo inay tahay in la weeraro oo lagu duulo oo la joojiyo shareecada ilaahay tadbiiqinteeda haddaba dagaalkani uma dhexeeyo mujaahidiinta dhexdooda uma dhexeeyo uma dhexeeyo garabyada jihaadka ku wada jira ee safka ku jirana umawada uma dhexeeyo walaalaheenna dhallinyarada ah ee la qalday waxaanu waanu u cudur daaraynaa waxaana leenahay walaalayaal dagaal iyo colaad idinma qabno waxa aan difaacaynahayna waa wixii aada naftiina ku bixinayseen waxaa tusaale idinkugu filan inaanan colaad iyo dagaal uusan naga dhexaynin aana aan isu qabinin in dhufayska aanu iskula jirno rootiga aanu kala goosanno dhiig joojinta aanu isku durno dhaawaca aanu isku qaadno iyadoo aan wax colaadihii aysan naga dhexaynin laakiin ay rabaan sida ninka maanta kismaayo oo soo galoo kaleeto inuu runtii mujaahidiinta dhexdooda uu dab ka shido lana warkiisana la qaataahi waa wixii runtii gaaladu ay ku taamaysay oo aada iyo aad ay u haminaysay oo jecleeday waxaan walaalaheena marka dhallinyarada ah aanu kula dardaarmayna shalay ayaa waxaa naloo hoos gelshay ninkan riddada madaxda u ahee shariifka iyadoo mujaahid noogala dhigay meesha uuna geeyey waa loo jeeda waxaa kusoo xigay waxaanu qarsanaynay muddo oo aanu wadwadanay oo runtiina in badan nagula dagay wuxuu ahaa indhacade oo maxay ahaad ogtihiin meesha uu ka soo jeedo iyo safka uu ku jiro dhinka qofka muslimkaana intaasoo mar good lagama qaniino walaalayaal waxaanu leenahay ka fiirsada marka ninka isaga ah ee maxay ahaday raba maanta inuu mujaahidiinta safkoodii uu dilaaciyo hadafkiisana uu yahay oo keliya in qalqal uu ku yimaado mujaahidiinta dhexdooda iyadoo isagoo kaalmo iyo cawn u ah qolada ridada ee aan safka ugu jirno ee aanu la dagaalamayno ilaahina subxaanahu watacaala waxaanu ka baryaynaa ciddii fidnada shida ee rabta diinta ilaahi subxaanahu watacaala inay khalqa geliso iyo safka mujaahidiinta in fitnata ilaahi subxaanahu watacaala iyada ku bixiyo ciddii diin ilaahay iyo xaqa ilaahay subxaanahu watacaala u gargaaraysana ilaahay subxaanahu watacaala inuu garabsiiyo muslimiintana waxaan leeyahay kunuu maca alxaqi xaqa maciisa la jirkiisa daa'iman ahaada yaana mar kasta kala khidaacin wajazakum allahu khayra وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذاعة الأمبلس الإسلامية في إسماعيل الشيخ علي مقالة إنك عند مدينة ليشياتك وسي أحمد مدوغي آيات دي أي إنك شكوك لسبيهين يصيروا كلا الضاحية دي أي مجاهدين إمارة إسلامية أي ولايين أي جارتيين بل كائن قفطاي
kole insha allahu haddii ilah yidhaahdo wixii meeshaa ku saabsan iyo dagaalka iyo qaabkiisa insha allahu haddii ilah waxay noqon doontaa gadaal ayay noqon doontaa marka ay dhammaato ayay insha allahu soo bixi doontaa waxaana rajaynaynaa in xaqa ciddii wada markasta ay guushay garabka kala heli doonto insha allah hadii ilah yidhahdo
sheekh xasan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sheekh cali hadda ninka dagaalka aad kula jirtaan ee kismaayo ku sugan axmed madoobe xisbul islaam ayuu sheegay inuu ka tirsan yahay xisbul islaamna way qireen inuu isagu ka mid yahay oo dabcan taa macnaheedu waxay tahay waxa dagaalamaya adinka iyo xisbul islaam inay yihiin xisbul islaam hoggaan ayay leeyihiin sida sheekh xasan daahir aways iyo sheekh xasan turki oo kale oo dadka soomaaliyeed ay rumaysan yihiin inay ka mid yihiin dadkii daqyadan islaamigaa soo bilaabay inay ka mid yihiin ma la hadasheen si hadda arrintan xal loogu helo
horta awalan waxaan ku caddaynaynaa runtii dagaalkan wuxuu udhexeeyaa xisbu islaam iyo xaragta shaal mujaahidiin oo udhexeeyaa waxa jecel ee buunbuunina iyo ee raba waxay heeday qaabka udhigaya inay yihiin acdaada iyo dadka colka ilaahaya inay yihiin warbaahintana aanu runtii jeclaan lahayn warka ay sheegayaan mustaaqiyadiisa iyo meesha uu kasoo baxaayo inay si aada ay bal isaga fiiriyaan haddaad markaa kusoo noqdo dagaalkani uma dhexeeyo xisbu islaam iyo al-shabaab uma dhexeeyo mana dhexayn doono mana dagaali doono idanka ilaahay subxaanahu watacaala maxaa yeeley waxaan rabnaa waxaa weeye uun manhaj ayaanu wada difaacaynaa diinta ilaahay subxaanahu watacaala ayaanu kor yeelaynay shareecada ilahay tadbiiqintii ayaanu ka wada shaqaynaynay insha allahu intaan dariiqa ku taaganahayna mana dagaali doono mana dagaalayno insha allahu haddii ilaa yidhaahdo cadowga jecel inaan dagaalana waxaan leenahay muutuu bikaydikum caradiina ku dhinta sidaasaan leenahay ama ma la hadasheen xasan daahir iyo ma la hadasheen hadde waxaan nahay dad walaalo ah oo meel isla jooga wada hadalladeena iyo hawsheena hadda weligeedna waa socotay waana socon doontaa biidn illahi haddii ilah yidhaahdo hadaad noo dhexeeya ama wax naga kala xirana ma jiraan biidn illahi tacaala
waa idaacadda alfurqaan sheekh cali su-aasha xigtaynu ku weydiinayna waxay tahay xaaladda hadda taagan magaalada kismaayo oo saaka iyo dagaal ay ka dhaceen maxaa idinkaga qorshaysan mas-uulka aad sheegtay in magaalada uu soo weeraray ma wadahadal ayaad rajeynaysaa in inta dhiman lagu soo gabagabeeyo qorshe guud oo maanta iyo maalmaha soo socda aad ka leedihiin magaalada oo shacabka aad u sheegi karto horta insha allah haddii ilaah yidhaahdo annaga horta magaalada axmed madoobe gorgortan iyo wadahadal walaada islaamiga ah iyo shareecada ilaahay oganeeday duminteeda cid aan gorgortan kala gelaynaayo ma jirto maxaa yeele waxaan nafteena u bixinay dhiiggeen ubixahaaday shareecada ilaahay in la dabaqo shareecadiina way dabaqneeday meeshii shareecadu ka dabaqneeday cidda inay duminsa rabtana wax gorgortana oo aan uga furani ma jiraan insha allah haddii ilaahay yidhaahdo axmed madoobana ama wuxuu ka noqonayaa dagaalka uu ku hayo wilaayada islaamiga ah ee shareecada ilaahay ka oogneeday ayuu ka laabanaya oo ka noqonaya hadduu ka noqon waayana waxa uu la mid noqonaya runtii dagaalkiisuna uu joogto ku ahaan doonaa sida aanu la dagaalamayno kuwan maxay aheeday murtadiinta ee dhinacan kasoo jeeday hadda lamber afar iyo agaarkeeda jooga ayaa maxay ahayd la mid noqon doona oo seefta islaamka ayaa qaadi doonta kollay labadaa ayuu mid noqonaya haddii ilaha yidhaha subxaanahu watacaala tan marka loo dhigayo axmed madoobe runtii inaan ku celiya aan rabo waa xisbulislaam xisbulislaam madaxdooda saraakiishooda ugu waaweyn waxay joogeen asbuucyo magaalada kismaayo wax qalqali kama jirinin wax colaadii kama jirinin wax dhiba kuma aysan haynin shaqadoodii wateen ummadooday la kulmaayeen wax dhibaatana ma jirin dhibaatada waxaa soo dariyey oo keena waxay ninkaa ujeedada iyo hadafka goonidaa leh laba maalmood oo keliya uu joogana shantiiba way kacdaba idan waxaanu leenahay hadafka aan u sheegayno dadka muslimiinta ah ee kismaayo degan shacabka aan qorshahan u waxa weeye sidii aad shalay barwaaqada iyo nolosha iyo wanaagga iyo khayrka aad ugu nooladeen shareecaduna ay idiin dabaqneeday sidii uun inay noqoto shareecadiinu idiin dabaqnaato maamulkiini iyo nidaamkiini wanaagsanaana uu idiin jiro intaa keliya ayaanu ka rabnaa anagu hadafka aan leenana waa intaa hadday shareecadu idiin dabaqan tahana insha allah haddii la yidhaahdo waa idiin deganaanaysaa iyo dagaal iyo cidna idiin imaan mayso haddii shareecada in la dabaqo la diidana hadda dagaal ma ureysay qoriga soo qaato safka soo gala ayaanu leenahay sheekh cali waa idaacadda shabeelle ee magaalada muqdisho hadalladaada waxaa ku jira in adinka iyo xisbul islaam aanu dagaal idinka dhexin oo aada la dagaashan tihiin sheekh axmed madoobe aa sheegtay in magaalada markii uu soo gaaray ay dagaallo ka bilowdeen shalay waxaa saxaafadda la hadlay afhayeenka golaha shawrada ee xisbul islaam sheekh ismaaciil cadow waxauna sheegay dagaal ka qarxa magaalada kismaayo inuu saameynayo gedi ahaan goobaha aad ku wada sugantihiin adinka iyo ururka xisbul islaam marka maxaa loo qaadan karaa hadalladaasi mase u aragtaan dagaalka inaanu kismaayo oo keliya aan ku ekaan doonin wala horta aniga walaalkan anaga da cudur daarayna maxaa yeelay waxaa laga yaabaa warka uu sheegay axmed madoobe inuu ku dagmay runtii oo uu ku maxayaaday sirmay sidaas ayay u eg tahay marka waxaan leenahay walaalkeen ha ka fiirsado runtii colaad la baahiyo oo dhulkaa lagu furo annagu insha allah marna diyaaruma nihin mana u diyaarsanin mana la dagaali doono walaalaheen insha allah haddii ilaah yidhaahdo biidni illahi tacaala ama waxaan leeyahay yaan lagu degmin oo aan lagu sirmin dadka runtii shaatiyaasha gashan shalay waxaad kasoo tagteen oo idin khidaacay oo casmaro inta idin geedin khadaaco wuxuu ahaa shariif ayuu ahaa oo meesha aad gale aad ujeedaan maantana haddana in axmed madoobe garabka la saarto waxa weeye in maalin kasta dad uun lagu dhaqac dhaca inay tahay taas ayaan u aragnaa marka waxaan leenahay walaalkeen runtii malihin runtii magaca xisbina hadda ma u saarinayo malihi codka xisbiga kasoo wada go-a malihin maxaa yeele difaacan isku wajhna walaalahan weeye wax colaada hadda naga dhex muuqdaahina ma jiraan ilahna ka maangelaynaa marka waxaa le hadalkaa insha allah haddii ilaha yidhaahdo ta'siir ma yeelan doono biidni illah xaggeena ta'siir kuma yeelan doono iyagana waxaan rajaynayna walaalahan inuu ta'siir yeelo hadalkaasi saasaan rajaynayna sheekh cali waa idaacadda simbo su-aalkaa weydiinaysa shirkaaga jiraayid waxaa sheegtay in uusan wax dagaala idinkaga dhexeen ururka xisbul islaam xarakadiina diyaar ma u tahay in ururka xisbul islaam aad qayb ka siiseen imaarada islaamiga ah ee xilligani aad kaga dhawaaqdeen gobolada jubbooyinka gaar ahaan magaalada kismaayo
taa waa salantaa walaal annaga waxaan umalaynaynaa kollay taxrak shabaab mujaahidiin ahaan iyo sida aan ku rajaynayo boqol kiiba boqol xisbi lislam labadaba waxaan u dagaalamayna ma ahan madaxnimo iyo walaayaadka hala qaybsado iyo meeshaan kursi hala kala kacsado runtii ma ahan waxaan u dagaalamaynay waxay shareecada ilaahi subxaana watacaala in la oogo hadday shareecadu khaldanto oo dadka maxay ahaday maamulka laga dhigay shareecadii ay oogi waayaan waxa waa laga bedela waxaa laga dhigaa dad shareecadii oogaaya ama xisbu islaam ha noqdaano ama al-shabaab ha noqdaane intii shareecadu oogan tahana waxaana wada qancinaya waxa weeye uun shareecada maxay ahaday ayaana wada qancinaysa mujaahidiinta o dhanna taas ayaa qancinaysa haddii ilaah yidhaahdo marka walaalaheen kuma diribsanin runtii kismaayo iyo maamulkeeda madaxtinimateeda kuma diribsanin insha allah sheekh cali waa idaacadda codka nabadda ee magaalada muqdisho afhayeenka golaha shurada xisb islaam shalay sidoo kale waxa uu sheegay in laga hor istaagay in maamulka xisbulislaam ay ka fidiyaan deegaano hor leh oo ka tirsan gobolada dalka soomaaliya taasina ay sheegeen inuu ka dambeeyey ama isbaristaag ay ku sameeyeen maamulka magaalada kismaayo marka arrinta maxaad ugu jawaabi lahayd
horta walaalaha xisbu islaamna dhulay joogaan al-shabaabna dhulay joogaan xarib shabaab joogaan dhulay joogaan mana runtii laisku xadgudbo oo qolo walba meesha ay joogto ayaa lagu ixtiraamaa oo maxay aheeday walaalahooda kale kugu soo martiyaan oo ay ku dhex maraan oo ay heshiis ay ku yihiin taana ma umalaynayo haddii runtii la did laga istaagayo ama shaqo laga celinayo wufuudda kismaayo tagtay waxa ay sii mareen afgooye ka bilaaw ilaa laga gaaro magaalada kismaayo laga galo waxaa lasii dhex marayay oo maxay ahayd lagu socdahay waxa weeye dhulka ay joogeen xaraka shabaab almujaahidiin ay joogtay marka haddee taa ayaa cadaynaysa marka inay been tahay oo aysan jirinin cid walaalaha ka hor istaagtay inay shaqadooda ama hawshooda ay qabsadaan cid ka hor istaagtay inaysan jirin haddii laga hor istaagayo marka horeba ma tageen hadda ismaaciil laftigiisu muqdisho ka safray wuxuu tagay kismaayo uu tegay inta uu sii marayay soo maahayn meesha uu marayay xaraka shabaab almujaahidiin dhexdeeda soo may ahayn marka waxaan leenahay wararkaasi runtii waa wararka la rabo in maxay xoogaha ay ku kacdo caadifada lagu kiciyo waxaan leenahay warkaasi ma jiro waana maxay ahaday war been abuura insha allahu ilahina ha looga cabsan leenaha subxaana watacaala
sheekh cali waa radio ganan waxaad in badan sheegtay in waxa dagaalamaya aanay ahayn xisbul islaam iyo maxaan ku raha xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana waxaad qiraysaa oo dagaalka kismaayo ka dhacay aad ku tilmaantay inay jiraan dhalinyaro la qaltay hadalkaasi marka loo fiiriyana ciidamada dawladda oo kale marka aad la hadlaysaan waxaad u adeegsataan luqad kale marka ma la dhihi karayaa ciidamadan laftigooda waa xisbul islaam oo waa aad ka gaabinaysaan inaad weli afka ku dhufataan inaad carab faawdaan
bismillah kolley haddee xisbu islaam markii la yidhaahdo waa maxeeday munadamadan ama waxa weeye urur dhan oo jira oo islaamiya oo goobab fara badan ka jira dagaalkana waxuu luku lahaa hal nin keligiis oo runtii aan u aaminsanahay in xisbu islaam uu usoo galay uunu magacaana uu sheegtay in muslimiinta dhexdooda uu dab ka shida keliya uu ka rabo dhalinyarada marka aanu sheegayna waxa weeye waxaa jiray dhalinyaro yaryar oo runtii deegaanka joogtay oo la dhihi jiray walaalaheeni reer askaambooni ka tirsanaa oo marka ama caadifad qabiil runtii ha lagu geliyo ama ha lagu geliyo maxay ahaday ha loo sheego in lasoo weerarayo wax lamida iyo ha loo sheego ama masiiqi qaabab kaleba ha loogu dhigo ee uu axmed madoobe warkaa ku shubay runtiina aan dhibsanaynay walaalaheen ahaayeen laakiin aan dhibsanaynay inaanu la dagaalno aan dhibsanaynay maantana aan ku faraxsanna ilahay fadliga subxaana watacaala in badan oo kamid ihi inay ka baxeen runtiina ay garteen marka dhalinyarada aan sheegaya waa kuwa walaalaheena waxaanu leenahay oanu haddana ku celinayna weliba wa hum ikhwaanuna baqow calayna waa walaalaheen waana nagu soo gardaroodeen waa la siray haddana waa insha allah haddii la yihahdo way ka noqdeen umana isticmaalayno mana u isticmaali doono sida aan u isticmaalayno ama luqadda aan u isticmaalno kuwan maxay dawladda ridada aan u isticmaalnana uma isticmaalayno maxaa waxaan ugu aaminsanahay walaalahay ahaayeen laakiin la khalday markaan sidii dhowr maroo horeba ay u dhacday in la khaldo oo innagaa bashara hore noola qalday oo ad ogtihiin lix bilood inaan maxayaaday nala khalday oo iska jirtay marka maxay dad shuraaba shareecada ilahi subxana duwinteeda rabaa inay marka ay nagu soo dhex darsameen marka waxaan leenahay dhalinyarada aan sheegayna oo dhalinyarada walaalaheena ilahina waxaan ka baryna subxaana watacaala in xaqa uu na tusiyo maamulkan